madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug cali daahir ciid ayaa kormeer indheendhaana ku tagay dhismaha garoonka diyaaradaha ee magaalada dhuusamareeb kormeerka waxaa ku wehelinaya xubno ka mid a golaha wasiirada dowlad goboleedka galmudug dhowr goobood oo kala duwan ayuu kormeer ku sameeyey madaxweyne ku-xigeenka waxaana warbixin kooban ka siiyey sida ay shaqada u socoto yaardi maxamuud cabdi oo ah madax ka tirsan kambaniga dhisaya garoonka may hawshaana wadnaa sanad waa soo wadnay hawsha hadda gabagabay ku dhowdahay laamigii u dambeeyey hadda waa kana sanadka dhammaadkiisa kun iyo shantan boqol oo kilomitr kun iyo shantan boqol oo mitir macnaha kilomitri barkaan anugu talagalnay inaan dhammaystirno inaan laamiga saarno kabacdi terminaalkii iyo baakinkii iyo waxaasaan usoo wareegsanaynaa andan waxaan aadaynaa kun iyo shanta boqol oo kale marka howlaha nubsaas isu daba socdaan dhanka kale madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug cali daahir ciid ayaa sheegay in garoonka uu yeelan doono qaybo kala duwan oo casri ah laguna dadaalayo in sida ugu dhaqsiyaha badan loo dhammaystiro garoonka diyaaradaha ee magaalada dhuusamareeb farxad bay ii tahay inaan soo booqdo mashruucsaan u ballaaran oo dowladda galmudug ay ka fulinayso eeraboorka caasimadda dhuusamareeb run ahaantii waxaa iga muuqda meeshaan shaqo badan dadaal badan qalab badan kutashi badan waxaan u mahad celinayaa shirkadda dhisaysa ee garoonka ee shirkadda wadaniga ee olombic waa idinkugu hambalyanaya shaqada qiimaha badan ee aad ka haysaan garoonka waxaan kaloo idinkaga mahad celinayaa in ballanqaadkii madaxweyne axmed cabdikaariye ee muddada shanta bilood ah in garoonkan lagu dhammaystiro inaad fulinaysaan ballanqaadkiina uu fulay sida hadda ii muuqata in dhismaha garoonka uu soo dhammaanaya bisha disembar dhammaadkeeda ilaahay hadduu yidhaahdo halkaas waxaa nooga muuqata ballanqaadkii inaad fuliseen iyo awaamiirtii madaxweynahaba garoonkaani wuxuu noqonayaa garoon caalami ah terminal aad u ballaaran oo qaybo kala duwan leh qayb v i b ah qayb domestica qayb international ah sidaasi lamid ah ranwey laami ah oo aad u ballaaran baakimo diyaaraduhu ay ku hoyin karaan dhan walba eraboorka habaysan ilahay hadduu yidhaahdo xukuumaddeennan daldhis waxaa naga go'an inaannu dhisno galmudug ilahay hadduu yidhahdo hadday tahay eraboor hadday tahay deked hadday tahay waddooyin dhammaan waa socdaan hadday tahay xarumihii dowladda sida madaxtooyada baarlamaanka wasaaradaha hay-adihii kale dhammaan waddanka waxaa ka socda dibudhis garoonkan ilahay hadduu yidhahdo marka uu noo dhammaado waxaan sidaasoo kale dhammaystiri doonnaa garoommada cadaado caawadu aaqalkacyo waxaa naga go'an ilaahay hadduu yidhahdo wax muuqda oo la taaban karo inaan deegaankan uga tagno